nabad iyo weedhsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka kaswadaag waa toddobaadle goorhan oo kale ka baxa himile f m waxaan ugu talagalnay inuu kaalin ka qaato korriimaha wacyiga guud ee bulshada soomaaliyeed waxaan kolba ugu kuurgalnaa mowduucan u aragno mid ku habboon karin kadib in la baahiyo sida magaciisa kaaga dhadhamaysa waa mid aan golaha ku keenno marti inala gorfaysa hadba ciwaanka miiska inoo saaran toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa habdhaqanka laga rabo inuu yeesho ardayga waxa ay nala fadhiya martida kale ah nasteexo saalax ustaad raakici haajire cabdiqaadir iyo hibo diidaar dhanka farsamadu waa timijidha soo saarista iyo tebintu waniga oo ah axmed haadi waxbarashadu waxa ay lama huraan u tahay dhammaan aadanaha sidaas daraaddeed waxaa lagaba maarmaan ah in waxbarashada ay ku lifaaqan tahay aadaab iyo anshax suuban cilmiga la barto marka uu midho dhalo waxa uu toosiya waxna ka beddelaa habdhaqanka qofka qofka wax baranaya waa inuu noqdaa mid anshax wanaagsan haddii kale aqoonta uu baranayo ayaa macnobeelaysa waxaa jira aadaab iyo anshax laga rabo in laga helo bartaha haddaba waa maxay habdhaqanka ardayga laga rabo inuu yeesho waxaa nala rogrogaya martida barnaamijka ugu horrayn martida waxaan hor dhigay yaa arday aha muxuuse kaga duwan yahay dadka kale waxaa hadalka ku hormaraysa nasteexo saalax arday markii laga hadlaayo macnaheedu waa yacni bulsho waxbarata waa ardayga iyo qofka kalena isku mid ma noqon karo because ardaygani in badan waxaa juhdi la geliyey waxbarasho waxaa juhdi la geliyey waqti waxaa loogu talagalay inuu bulshada kale yacni ay saameyn leedahay oo kale ama wax ama aan baran oo kale in yacni oo ka noqdo hormuud ama active oo kale arday markii laga hadlaayo admenis waa qof waxbartay waa hoy waxbartay waana deegaan waxbartay ardayguna waa yacni ma aragtay inkastoo caqabadooyin ay jira laakiin ardaygu waa haddana arday isku mid ma noqon karaan ustaad raakic haddii aan siiyo yaa ah arday si kale muxuu kaga duwan yahay dadka kale waan salaamayaa himilo guud ahaan iyo barnaamijka kaswadaag arday yaa la dhahaa iyo muxuu kaga duwan yahay bii-ada inteeda kale ama bulshada inteeda kaleeto waxaan isleeyahay ugu horeyntii arday waa qofka waalidkii iyo macalinkii iyo asiga oo ardayga ahbo micnaha u diyaar garoobay maskax ahaan caqli ahaan iyo garaad ahaan in la kobciyo heerkiisa aqoon iyo heerkiisa maskaxeedba qofka diyaar u noqdo ee xaqiiqdiina ardaynimada waa bii-a aada iyo aad u adag oo ardayga wuxuu haystaa tusaalooyin badan oo ka arkaya ama waalidka ama macalinka ama bii-ada inteeda kaleeta marka waxaan is leeyahay arday waxaa la dhahaa marka qofka jooga heerka korinta maskaxdiisa caqligiisa iyo garaadkiisa ee waalid iyo macalin iyo bii-aba u diyaar ah in micnaha ardaygaasi waxbaradiisii howshiisa laga qayb qaato ardayga muxuu kaga duwan yahay dadka kaleeta ama bii-ada inteeda kaleeta waa su-aal aada u weyn xaqiiqdii waxaan leeyahay ardayga wuxuu leeyahay astaamo lagu yaqaana wuxuu leeyahay habdhaqan lagu yaqaana wuxuu leeyahay hablabis lagu yaqaana oo bulshada inteeda kaleeto ugu soocan yahay oo ah la dareemayo qofkaani inuu xambaarsan yahay waxbarashadii iyo micnaha saameynteedii inuu xambaarsan yahay la dareemayaa in bulshadii uu yahay qeybtii birita in wax qabata ama birita ummadda inay hor istaagta la raba inuu yahay laga dareemaya marka wuxuu leeyahay astaamo ka duwan juhdi ka duwan labis ka duwan dhaqan ka duwan ayuu leeyahay ardayga bulshada inteeda kaleeta haajiro ansiyo isla weydiintii hore ee noo taala yaa arday ah si kale muxuu kaga duwan yahay dad kale arday markaa kow magaciisa aa maqashid ama aragtida kow waxaa kuu soo dhacaya arday qof oo micnaha maskaxdiisa iyo inay kobacdo inuu bulsho wax u qaban karo ama inuu horumar oo sameeyo diyaar garoowe arday markaa maqalno ama aan aragno waxaa nagu soo dhacayso ama waxaan dareemaynaa oo wax farxad ah hiba aan siiya markan isla weydiimihii noo yaalay haddaan wax ka sheego arday waa horta qof usoo diyaar garoobay waxbarasho oon usoo diyaar garoobay in la koriyo maskaxdiisa gurigiisuu kasoo kacayaa wuxuu soo aadaya goob waxbarasho wuxuu diyaar u yahay in la koriyo maskaxdiisa uu amar ka qaato macalimiintiisa uuna barto arday markaa maqashid wuxuu kugu soo dhacayo qof weyn ama horta waxbarashada waan looma kala baxsan weyn iyo yarba waxaa kugu soo dhacayo qof oo soo qaatay buog iyo qalin soo aaday goob waxbarasho ha ahaato dugsi ha ahaato iskuul ha ahaato jaamacad arday markii la dhaho waa qof u diyaar garoobay inuu bulshada soomaaliyeed wax uu qabto ha ahaato nafsadiisa ha ahaato waalidkiisa wax walba arday haddaa maqashid waa qof usoo diyaar garoobay korinta akhligiisa maskaxdiisa iyo waxbarashadiisa waa maxay muuqaalka laga doonaya inuu ardayga yeesho ee, muuqaalka arday laga raba Ee, laba aan u kala qaadaynaa guud ahaan marka aan isticmaalayna caqliyadda wanaagsan ee ah muuqaal nuucee ah ayaa laga rabaa ardayga Ee, weliba anigoo fiirinaynaa ee, guud ahaan soomaali Ee, ardaynimada waa soo marnay weliba duruufo kala duwan aan ku- aa- iyadoo iyadoo jirtaan soo marnay Ee, waana xaqiiq ee, soddonkii sano ugu dambeysay muuqaalkii dhabta ahaa ee la rabay ee ardayga soomaali laga rabay weli micnaha manoo hagaagin duruufahana xag dhaqaala xag amni eh, xag dowladnimadii iyo arrimo badanaa micnaha ay sameeyaan laakiin xaqiiqdii muuqaalka guud ee laga rabo arday waxaan is leeyahay waa habdhaqankiisa hablabiskiisa anshaxiisa guud bii-adoo dhan wax micnaha ka duwan inay ahaadaan oo maskaxdaada kusoo dhacaay Ee, waxaan is leeyahay ee, waxyaabaha qaarna ee, inuu habdhaqankaasi suurtagala waxaa qeyb ka ah waalidka iyo ee, iyo bulshada qeybo ka mid eh qeybo ka mid ina ardayga wanaagiisa iyo habdhaqan wanaagiisana waxaa qeyb ka ahaan leenahay ee, macallinkii iyo ciddii barbaarintiisa isleed Ay haddii ahaan lahaa arday ee, dugsi hoose dhexe ku jira iyo hadduu ahaan lahaa arday ee, micnaha waxbarashada qeybaheeda sare ah marka waxaan is leeyahay ee, su-aashaasi haddii muuqaalkii saxda ahaa la rabay ee, weli waxaa ka dhiman guud ahaan ardayda soomaaliyeed laakiin haddana waxaan is leeyahay meel fiican iyo arrin fiican weeyaan aada umahadsanta waayahay nastaxaan siiyo isla weydiintaas waa maxay muuqaalka laga doonaya inuu ardaygu yeesho bismillaah muuqaalka laga doonayo ardayga inuu yeeshto waxaa ugu horeyso yacni habdhaqan ahaan inuu kow hortaro macalinka uu xushmeeyaa labo inuu qofkani maaragtay reerkii meeshuu kasoo kacayo ama hooyadii korisay ama waalidka koriyey inuu xushmeeyo waxaa laga rabaa qofkani ha ahaado qof maaragtay waxbarasho markaasi kusoo dhacday oo rabo inuu qofkani waxbarto uunan la imaanin meesha ma aragta waxyaabo etiks xun ah ama ma aragta waxyaabo oo oo kaljara oo xun ah inuu la imaado abadan lama rabo qofka ardayga waxaa waaye sidiisa banaanba wuxuu ka sareeyaa kan aan wax baranin haddana waxaa la rabaa mar kasta markii la fiirinayo in qofkani ma aragtay oo dhaqankiisa fiicnaado inuu jaamacadda asigoo dhaqan fiicnaado ama iskoolada inuu dhaqan fiicnaado la imaado macalimiinta ixtiraamo asiga nafsadiisa is ixtiraamo raaligelintana een, tan kale inuu raaligeliyana macalimiintiisa maahan markaa qalad ka sameysa keliya inaad macalinka raaligeliso ardaygana waxaa loogu talagalay sidiisa banaanba aadaaftiisa wixiisa oo dhan inuu la imaado dhaqan wanaagsan Ee, aan ku dara aan qodobeeya ee, waxaa igu soo dhacay isla su-aasha ah micnaha muuqaal noocee ah ayaa ardayga okay Ee, haddii aan qodobeeyo waxaan isleeyahay waxaa ka mid ah ardayga waxyaabaha lagu yaqaana qof hadaf le inuu yahay bulshada inteeda wax baranin qof ka duwan inuu yahay qof micnaha dhammaan dhaqanadiisa xagga bulshada xagga macalimiinta xagga kulli micnaha qof micnaha ka muuqata ee, ujeeddo iyo hadaf iyo xigmad micnaha qof xambaarsan inuu yahay iyo waxaan isleeyahay ee, muuqaalka ardayga laga rabo waxaa weeyaan qof micnaha waxa ka maqan iyo waxa uu raadinayo iyo sida uu raadinayo ay u cad yihiin inuu yahay oo m- mujtamaca intiisa kaleeto qof birita wax inuu u qabta amba u qaban kara ee ka muuqata inuu yahay hibaan siiyo isla weydiintaas muuqaalka ardayga laga rabo maxay tahay ma maadaama saraakiicu uu dhahay aqliyan iyo- iyo wax dhan uu soo sheegay aql- akhlaaq la soo sheegay muuqaalka kale imaan kara maxay tahay waa lebiska lebiska ardayga sanadkan laga rabo horta soomaali haddaana waxaa dhaqan u leenahay jaamacada u socono iskuul aan u socono in muuqaalkeena s- horta ardayda ma wada xumo boqolkiiba boqol laakiin sagaashan boqolkiiba sagaashan waxaan leenahay soomaali haddaan nahay muuqaalka ardayga waa sababto mana ma naqaan bii-ada miyaa ehelka miyaa ma- goob waxbarasho miyaa mana ma sheegi karno laakiin muuqaal arday laga rabo maxay tahay muuqaalka arday laga rabo saaka markuu gurigiisa kasoo kaco waa inuu ardayganeetu soo qubaystaa soo labistaa isu soo carfiyaa oo laga dareemaa maanta qofka intuu u socdaa goob waxbarasho u socdaa muxuu aado waxbarasho u aado mas- maskax kobcin u aadoya waa in laga dareema muuqaalkiisa markii la arka la fiiriya in laga dareemo inuu yahay qof arday ah akhlaaq haddii la dhahona xagga akhlaaqda keliya maaha inuu ixtiraamo nafsadiisa iyo ardaydii iyo macalinka iyo waalidka qof walba arday markii lagu dhaho maxaa arday markii lagu dhaho qofkaaneeto waa inuu ka sameysan isna akhlaaq wax etics la dhaho dher ahaan ha ahaad waalid ha ahaad meel walba arday markii lagu dhaho muuqaalkiisa wixiisa dhan ani ma soo koobi karo dareenka horta laakiin muuqaal ahaan arday aada u jeclaa waa inuu qurux badan yahay muuqaalkiisa akhlaaqdiisa dharkiisa hajiraan siiyo ardayga waa inaa marka ugu horeysa habeenkii markuu asi seexanayoba gurigiisa markuu joogo oo seexanayo oo ku tashtaa beri inuuba oo bixi doono waxbarasho aadi doono waxyaabi asi beri sidii waqtigii oo galaaska laga rabo ama waxbarashada laga rabo sidii u xaadiro waxyaabihiisa inuu habeenkii diyaarsado dad gurigii la joogeen inuu waxbarashadii ardaynimo diyaar u yihiin horta guri in lagu arko oo soo kalaho wixiisa diyaarsado waqtigiina uu soo xaadiro dadka bii-ada waxay arkayaan gurigii habeenkii marka wax diyaarsanayaan gurigaa lagu soo arkay bii-ada waxay arkayaan subaxii waqtigii ka hor inuu asi sii socdo marka waxbarashada goobta waxbarashada oo imaadana macalinka uu arkayo ardayga oo diyaar oo fadhiyo
weli waxaan ku wadi jirnaa qayba hore barnaamijka waa maxay waxyaabaha ardayga maqaamkiisa hoos u dhigi karaa ustaad rakicansiyo waxaana soo martay anaga caqabado tiro badan oo aan xalalkooda aabbayaasheena xitaa aysan soo gaarin Eh, anagana xilligan waxbaranaynay qaarkeen na qabsadeen eh, qaarkeenna weli ay jiraan laakiin si kooban haddii aan ugu jawaabo ardayga soomaaliyeed waxaa ka mid ah waxyaabaha maqaamkiisa hoos u dhiga number one waa i- inuu micnaha ka taga wax walba oo dhaqankiisii suubanaa oo xambaarsanaa marka uu ka taga oo la qabsada eh, galbeedka labiskooda oo la qabsada galbeedka dhaqankooda oo la qabsada waxyaabaha kaleete ee ee xorriyadda galbeedka say u yaqaanaan ah la qabsada waxaa arkaysaa marka arday soomaaliyeed oo marka uu kaa hor imaada aad ka shakinaysid war ardaygaani soomaali miya mise ma aha aniga dhowr wadan oo qurbaha oon tagay waxaan arkay arday soomaaliyeed oo aanan u ekeeninba eh, eh, dadkii soomaalida u ekeenin Ee, meesha wadamada dadka qaarna dhaqankoodii iyo waxyaabood ay haystaan kuweeni wadanka joogay ee anaga qaarkeen gacanta aan ku hayna waxbaraynayne waxayba u ogyihiin ayagana ee kuwii qurbaha aan kusoo aragnay wayba kasii daran yihiinba waxaa arkaysa arday soomaaliyeed oo u labis eg oo u timajar eg oo u dhaqan eg u hadal eg dad dadyow kaleeta marka waxay kamid tahay marka waxyaabaha maqaamka ardayga soomaaliyeed hoos u dhigaya waxaa weyaan kow ka tagista dhaqankii suubanaa oo soomaalida lahayd laba eh, waxyaabaha kaleeta maqaamka ardayga hoos u dhiga waxaa kamid ah eh, dhinaca waalidka marka aan ka fiirina waalidka oo khaladaadka ardayga si caqli iyo xigmad ku jirta aan ugu hor istaagin maxaa yeele waalidka mas-uuliyada ka saaran ardaygani inuu arday eh, maqaam iyo xishmad iyo sharaf mujtamaca ku dhex lahaada waalidka qeyba ka taal maxaa arkaysaa ardaygii oo aflagaadoonayo oo dhaqan xumo sameynaya waalidkii aanan in badan micnihii uusan gacan qabanaynin oo kala hadlaynin Eh, sidoo kaleet waxaa ka mid ah waxyaabaha aan ku aragna weliba gaar ahaan waxbarashada sare eh, jaamacadaha oo kaleeta arday eh, isticmaala eh, drugs noocyadiisa kala duwan oo xitaa eh, axmahadi og tahay buuga aan ka qoray Eh, waxay kamid tahay waxyaabaha dhaqanka ah, eh, eh, iyo akhlaaqdii ardayga dile oo maqaamkiisa hoos u dhiga arday xalay ku dhafray ciyaaro iyo waxyaaba aan loo joogin saakay marka j- jaamacad uu soo kalahay asoo taabuu afka ku wato Eh, eh, waxaa weyaan waxay kamid tahay waxyaabaha ardayga maqaamkiisa hoos u dhiga Eh, sidoo kaleeto waxyaabaha ardayga maqaamkiisa hoos u dhiga waxaa weeyaan eh, macalimiinteena Eh, khayr allaha si way dadaalaan juhdi badan ay qabtaan laakiin waxaa naga maqan eh, eh, aragti falsafadaysan oo ardaygii lagula macaamilo oo ardaygii micnaha ardaynimidii lagula soo celiyay laba mid aan naqaanaa ina ardaygii jaamacaddii amba goobtii waxbarashada laga ceyriyo amba la canaanto la garaaca amba in laga iska daayo wax u dhexeeya anaga ma naqaan waxaa loo baahan yahay marka ardaygii in lala saaxiibo Eh, waa beri madaxdii beri waa eh, bulshadii beri waa ummadii wax u qaban lahayd beri marka waxaa weeyaan qeyb waalidka ka ah qeybna macalimiinta ka ah qeybna bii-ada guud ama deegaanka guuda qeyb ka ah oo ah bulshadii waxaa arkaysaa dhexdeeda inaysan ka jirin wacyigelin iyo kawarqab guud inaysan ka jirin Eh, arrimahaasoo idilna waxaa weeyaan waa arrimihii nagu dhacay eh, markaan dowladdeeni weynay ilaa haddana ma aragna eh, micnaha waxqabad intaas la eg iyo mas-uuliyad intaas la eg dowlad qaadaysa marka way badan yihiin ustaad axmed hadi ma soo koobi karna laakiin waxyaabaha ugu waaweyn ayaan isleeyahay eh, inay ka mid yihiin kuwa hadda aan xusay Eh, walaaladii ayaa sheegi doona wixii eh, eh, ku daris ah isla weydiintaas ayaan noo taalan saxaadan siiyo waa maxay waxyaabaha ardayga maqaamkiisa hoos u dhigi kara bismillaah horta awalan waxaa hoos u dhigi karo laisdhihi karaa horta dhaqankii oo laga tagay Een, maxaa la dhahaye iyo ma aragtay arday qofka ardayga ah waxaa laga rabaa yacni booska ardaynimaa laga rabaa yacni waxaa arkaysaa akhlaaqdiioo laga tagay timiyo fool xun loo jartay dharkiioo si xun loo jartay xataa waxay isticmaalaan ama ha ahaado kuwa jaamacadda dhigto ama ha ahaado kuwa iskoolada dhigto waxay isticmaalaan waxyaaba la dhahayo dragis yacni dhibaatada waxyaabahaas ay inoo keeni karta dabcan waan dareemi karnaa waxaa waaye waxaa ku jirnaa xaalad kale guuraa ku jirnaa ma ahan yacni wadankeena weli rajo waa ka leenahay hase ahaatee weli waxaa u malaysaa ardaydii dhaqankii reer galbeedkii oo qaarka yurub ahaa kasii daran foosha xunaa inay wataan waxaa aragtaa xataa arday qofkaani uusan arday u dhaqmi karin xataa waxaa arkaysaa qofkaani oo yacni si dilan iyo si fool xuma oo bilaa ardaynimo aan ka muuqanin yacni waxaa arkaysaa dhaqmadii oo laga tagay waxaa arkaysaa akhlaaqdii oo laga tagay waxaa arkaysaa xishoodkii oo laga tagay waxaa arkaysaa waxyaabo badan oo laga tagaa arkaysaa hase ahaatee aniga haddaa nahay dad macalimiina waxaa had iyo jeer aan ku taagannahay ama aan rabnaa ardaydaas in aan ku soo celino waddada saxsaneed inaan aniga wax aan u qabano inkastoo ay waalidka aynan ka warheynin ardaygaani maxaala waalidka oo ka warheynin ubadkaani subaxi meesha uu tagaayo laakiin oo ogyihiin inuu qofkaani waxbarasho tagaayo laakiin aysan ogeyn qofkan inuu isticmaalayo waxyaaba daraagisa laakiin hase ahaatee aniga waa ku dalaalaynaa waxaan nahay dadkii macalimiinta oo wax qaban lahaynaan nahay insha allah waxaa ku rajaweynahaa inaan hagaajino ardayda waayo waad mahadsan tahay hajir haddii aan siiyo waxaan isleeyahay ama fikirkii ka dhiibanaya tahay waxaa hoos u dhigaya ardayga hadduu si la saaxiibo dad xunxun iyo dadoo daraagis isticmaalo qofka markuu arday yahay in as iswanaaji karo marka laga soo tago waalidka iyo macalimiinta meesha wax ka baranayo in as mustaqbalkiisa iyo waxyaabo badan inay sugayaan oo ka fikiro hibaan siiya isla weydiintaas noo taallay maqaamka ardayga maxaa hoos u dhigi karaa la dheh sida ustaadyaasheeda ay sheegeen waxyaabo badan ay sheegeen laakiin hal shay laguma soo darin ardaygan maqaamkiisa maxaa hoos u dhigi karo kow mooraalkiisa mooraalkiisa maxaa waay xagga ehelka markii la fiiriyo qofkaaneeto ehelkiisa markii loo gadaal loo fiiriyo guriga uu kasoo baxayo kaleeto maxaa ka dambeeya ehel fiican miyaa ehel xume ehelkiisa haddee fiican asi maxaa xume asxaabtiisa xumeyn karto ehelkiisa hadday xun yihiinna waxaa mooral ku noqon karo ehelkiisa cunugan studentiga ardayga ah maqaamkiisa waxaa hoos u dhigi karo mooraalkiisa dismoraal ku dhaco sababtoo ah haddii dismoraal cunugan ku dhaco daraagisa hadda soo sheegteen soomaali mostoli daraagis way isticmaalaan ardaydeena maxaa keenay mooraal ahaan markii loo fiiriyo way dilay daraagiskana maxaa loo isticmaalaa qofkan mooralkiisa inuu waxaana uu dareemayo isku hilmaamsiiyo maqaamku waxaa hoos u dhigi karaan leeyahay qofkaaneed anay kaalin weyn ka qaadanayso mooralka ardayga koo waa in la dhiso macalimiinta haddii la dhaho macalimiintaas waa inay asxaab la noqdaan aysan takoorin waalid haddii la waa inuu dabagalaa cunugaaga saaka wuu kalahaya intuu u kalahay macalimiintiisa uu ka warhayaa uu ogyahay jaamacadda ama iskuulka uu dhigto uu ka warhayaa waa inuu ogyahay ardayga haddii lugta lugta loo saaro waxyaabo badan aad istoosi karaa isleeyaani redio himilo boqol laba dhibic shan megahartis ayaad naga maqlaysaan kaswadaag ayaan ku guda jirnaa waxaan kaga hadlaynaa habdhaqanka ardayga laga rabo inuu yeesho cali cabdulaahi ayaa noo soo koobaya qaar ka mid ah aadaabta gaarka ah ee looga baahan yahay ardayga inuu lahaado ardaygu waa inuu goobta waxbarashada sida dugsiga iyo fasalka uga soo hormaraa macalinkiisa marka la baxayana uu kaga dambeeyaa macalinkiisa ardaygu waa inuusan kasoo daahin amaba ka maqnaanin duruusta uu qaato sababtoo ah taasi isaga ayay khasaare ku tahay haddii ardayga iyo macalinku isku waqti kusoo aadaan albaabka fasalka waa inuu ardaygu joogsado oo uusan ku horordin macalinkiisa oo uu galo fasalka marka uu macalinku u fasaxo haddii ardaydu galaan fasalka loogu talagalay ee macalinku soo geli waayo waa inaysan degdegin islamarkaana buuqin oo ay xafiiska maamulka u dirsadaan cidda howshaasi u qaabilsan sida kaabagalaaska oo kale ardaygu waa inuu fadhiisto kursiga maamulkiisa ama cidda kale ee ku shaqada leh u cayinto isaga oo adeecsan nidaamka iyo kala dambeynta goobta waxbarashada uuna iska daayo isla weyniga haddii ardaygu doonayo inuu macalinka weydiiyo su-aal ama faahfaahin waa inuu la sugaa marka uu macalinku fasaxo su-aalaha mana haboono in ardaygu su-aalo weydiiyo kuna soo celceliyo macalinka oo sharaxaada wada ardayga kuma haboono inuu macalinkiisa weydiiyo su-aalo cabsigelin ah isagoo isku muujinayo in macalinka ugu aqoon badan yahay maadada ardayga waxaa ku habboon inuu ku sabro oo uu ka faa'iidaysto haddii mararka qaar uu ku soo aado macalin adadag maxaa yeelay dadka oo dhan alle ma simin dabeecadahana wuu u kala duway ardaygu waa inuusan u muujin macalinkiisa inuu ku caajisay dersiga oo uusan tusaale ahaan saacadda fiirin uusanna samayn dhaqdhaqaaq muujinayo inuu dersiga ku daalay ardaygu waa inuu si toos ah u dhagaysto duruusta ay siinayaan macalimiintiisa kala duwan islamarkaana uusan hurdoon hadlin ama wax kale dhagaysan ama akhrisan inta uu fasalka ku jiro
waa tahay isku soo noqod wanaagsan aan dib ugu laabto martida inay aqoontiisu guulaysato dhaqan wanaagga ardayga dowr intee leeg ayay ku leedahay ustaad rakeen su-aashaasi aaday muhiim u tahay guusha ardayga ee aan wada ogaanay waxay anfacaysaa ummadoo idil kelid waalidkiisa ama naftiisa ma anfacaysa laakiin guuldaradana isla sidaasoo kaleeta waxay dhibaato u keenaysaa ardayga iyo familkiisa iyo dhammaan ummadda Ee, waxaa tusaale noogu filan burburka dalkeena waxaa asal u ah oo laisku waafaqay dhammaan dadka buwaagta ka qoray dadka ka faallooda arrimaha ee, guud ahaan ee, bulshada caqabadaheeda waxay isku waafaqeen in aqoon darri ay tahay waxaana burburiyey Ee, marka waxaan is leeyahay maadaama aqoon darradii ardayga ku timaada dhibaatadeeda ay kusoo laabanaysa bulshadii guud ahaan ee, si gaar ahna waalidkii iyo ardaygii ay kusoo laabanaysa isla sidaasoo kale wanaagiisana ay ay bulshadii ay wada anfacaysa waxaan is leeyahay marka waa su-aal aada u weyn waxaan is leeyahay marka qofkaasi guushiisa waxaa ka qayb qaadan kara laba arrin kow waxaan ka qayb qaadan karaan is leeyahay waalidka waalidka waxay uga qayb qaadan karaan inay barbaariyaan caqliga maskaxda garaadka ee gabadhaas ama wiilkaas u diyaar ah inay ee, wax barato dhaliilo badan way jiraan intaan qodobkaas aanan ka gudbin oo waalidka inta badan waxay barbaariyaan eh, jirka eh, ardayga Eh, laakiin waxaan isleeyahay maskax ahaan ardaygii in la kobciyo lala sheekaysto la qadariyo waqti la geliyo su-aalo la weydiiyo lala fariisto lala sheekaysto waxay ka- waxay ka qayb qaadanaysaa ardaygii inuu micnaha eh, guul gaaro ama guusha ardayga ka qayb qaadanaysaa Eh, arrinta labaad marka waxaa weeyaan eh, waxaa weeyaan ardaygii asiga laftarkiisa ayaa ah inuu guulaysto noqdo ama inuusan noqonin asiga ayaa qayb ka noqon kara maxaa yeelay ardayga hadduusan lahaynin hadaf hadduusan lahaynin asxaab fiican hadduusan lahaynin eh, garaad iyo caqliyad iyo iyo go-aano ardaygaasi waxaa weeyaan ma hormari kara ma hormari kara Eh, marka waxaan kusoo koobaya hadalkeyga guusha ardayga soomaaliyeed ama guud ahaan ardayda laba dhinac ayaan u kala qaadaynaa qeyb waxaan leenahay waa waalidkii iyo bii-adii guud ahaan inay ka shaqeeyaan horumarka caqligaasi ee ardayga uu leeyahay kobcintiisa aysan keli tu- ku fikirin aysan ku dadaalin korinta jirka ardayga laakiin maskaxdiisa in la koriyo Eh, tan kaleeta waalidka markaan leeyahay waxaa soo hoosgalaya eh, bii-adii guud waxaa soo hoosgalaya macalimiintii intaasoo dhan way soo hoosgalaysaa tan labaad maxaa leeyahay marka ardayga ardayga hadduusan hadaf lahaanin go-aan lahaynin ka go-neenin horumar iyo waxbarasho iyo ummad inuu biri wax u noqdo waxa weeyaan cidna uma samayn karto Eh, cidna uma noolaanaysa cidna go-aan uma gaaraysa wax walba asigee go-aanka iyo fulintiisaba asigaa laga rabaa marka waxaan isleeyahay labadaas arrin ayaa ugu muhiimsan in aan u kala qaano naste haddii aan siiyo si kale aan u dhigo guusha een, ardayga iyo wanaagga habdhaqankiisa maxaa ka dhexeeya
horta bismillaah een, ardayga waa lafdhabarka soomaaliyeed Een, ardaygana wuxuu ku guuleysan karaa ama la isdhihi karaa yacni inuu asiga ma aragtay dhaqamadiisa ama kaljirkiisa ama xag waalid ahaana dhammaan inay yacni oo okay noqdaan yacni micnaheedu inay fiicnaadaan Een, waalidkana waxaa laga rabaa qofkani maadaama uu asiga oo dhalay in maskaxiyan iyo aqliyan ma aragtay in owlaadiisa ay ka warhayaan ama ay koriyaan Een, ardaygana dabcan waxaa yacni ah hormuud u noqon karo waalidka een, qof een, arday bilaa waalid la-aana waa dareemi kartaa caqabadaha meesha ka jiro Een, aniga waxaan dhihi lahaa een, ha ahaato ardayga mid oo wax qabsan karo laakiin waalidkiisa horumar u noqon karo
waad mahadsan tahay een, haddii aan siiyo een, hibo een, guusha ardayga inuu guul gaaro iyo habdhaqanka wanaagsan ee ardayga maxaa ka dhexeeya ardayga markuu habkiisa habdhaqankiisa uu wanaagsan yahay waxbarashadiisa uu ku dadaalayo dhaqan fiican yahay akhlaaq leeyahay uu guul gaari karaa koow horta arday aanan hadaf lahayn oo akhlaaq lahayn waxbarashadiisa aanu ku dadaalaynin guulaa gaara ma las dhihi karo kaas guul maba gaara waa cadda inuu failir u noqonayo laakiin ardayga haddii ay ka go-an tahay inuu noqdo qof heer gaaro oo macnaha meel sare gaaro bulshadiis inuu wax u qabto ka go-an tahay waxbarashadiis uu ku dadaalayo wax kale celin kara ma lahana isle yacni guushiisa caadi u gaaraa
waad mahadsan tahay hajir aan siiyo
bismillaah Een, qofka ardayga ee markoo hab- marka ugu horeysa waa in habdhaqankiisa habdhaqan wanaagsan u ahaa- u ahaadaa sidaas darteeda ama sida awgeed uu horumar uu ku sameyn karaa Een, waad mahadsantihiin een, weydiin xasuusin ah een, arday een, dhammaantiin waa sooda marteen Een, intii aad ardayda ahaydeen waxaan doonayaa weydiin idin wada dhexaysan inaan idin weydiiyo taas oo ah caqabadihii aad soo marteen waxaan is leeyahay su-aashaasi ee, ee, waxaa igaga habboonaa asxaabteyda kaleeta sababtoo ah ayaa igaga dhowaa labada kun iyo iyo siddeed iyo tobankii iyo toddoba iyo tobankii iyo sagaal iyo tobankii areas ayaa joogeen aniga ee, waxaan is leeyahay waaba ilooweyba bini aadanka waxaa fiican ee, dhib dhib iyo dheef waa la soo maraa laakiin in laakiin haddii hal iyo laba aan aan ka xuso oo weliba aan u barbardhiga fursadda ardayda maanta ay haysata iyo iyo taan anaga aanna haysan waxaa jira caqabado badan oo anaga na soo maray laakiin aanan ardayda maanta aysan jira aysan haysanin Eh, laakiin aniga exception case amba amba arrin gooniya ahaa Eh, markaan kasoo bilaabo dugsi quraankeyga tusaale ahaan waxaa adeerkeyga ayaa waxaa ahaa dugsi quraanka qofka eh, macalinkii ahaa aaban wuxuu ahaa iskuulka qofka maamulkii ahaa ma haysan fursadaha ee- ee- ee fursada ciyaar ama fursada meel kaleeta dadka qaar ay haystaan ma haysanin so waxaa lagu gawaabinayay lagu cadaadinayay lagu garab taagnaa kheer allaha siiya ee, waxbarashadaasi arrimahaas laakiin markay noqoto ee, waxbarashada sare ee, waxaan soo aragnay anigoo aanan isticmaalaynin ee, leedka hadda magaalada afaratan sac ka jiro oo kaleeta ayadoo dagaalooyin iyo iyo iyo hogaamiyayaal iyo qabaa'ilo magaalada u kala xiran tahay oo oo iskuulaadkii iyo waxyaabihii iyo xataa aadan nabad ma ku tagay nabad ma kusoo noqonay laleeyahay ayadoo ee, internet iyo aaladan technolojiyada iyo cilmiga maanta ee bulshada wada haysato ardayda maanta haysato oo dhan anugu haysanin macalimiinteeni ayay yihiin inta ugu badan ee, macalimiin ee, ayaga naftirkooda ama bajular ah amba amba qaarkood aanan khibrado bis ee wax ku wax ku micnaha wax ku baraan dad ayaa na soo martay marka ee, waxaan waxaan na soo maray caqabada aad iyo aad u tiro badan ee, waxbarashadii markaan soo gabagabeynayay ee, heerka j- ee, labaad tusaale ahaan amba bajularka oo kaleeta ee, waxaa ka jiray wadanka dagaalo labada kun iyo tobankii iyo kow iyo tobankii waa dareemi kartaan caqabadaha wadanka ka jiray iyo sida micnaha ee, ee, xaalka wadanka guud ahaan ahaa Ee, aniga dugsigayga hoose dhexe kulli waxay ahaa ee, carabi laakiin markaan jaamacaddii imaaday labadeedii jaamacadba jaamacadda muqdisho iyo jaamacadda simad ee, weliba simad oo kaleeta english ay ahayd oo markaas aan moodid inuu micnaha ee, caqabad badan iga haystay waxaan xasuustaa dhaqaale ahaan wadankan wuu liitaa dictionaryga la isticmaali karana wuxuu noqday waa warqado ee, oo asiga naftirkiisa hataa guide iyo nidaam uusan haysan marka waxaan la soo martay xilli waxbarasho oo wadanka dhan xirxiran yahay xilli waxbarasho oo library iyo iyo meelo wax ka kordhista aysan jirin xilli waxbarasho oo macalimiin ee, ee, quality ahaan iyo iyo aysan macnaha aysan haysanin inkastoo macalimiinteena kheer allaasi aad u niyad wanaagsanaayeen oo wax badan noo qabteen Ee, ee, iyo maanta fursadda ee, haystaan macalimiin experienced ah oo weliba qof kastaba iyo takhasuskiisa loo helaayo oo master iyo b h d loo helaayo oo library loo helaayo oo teknolojiyadii meel walba mutawafir tahay meel walba laga helaayo iyo iyo sida ardayda maanta ay ay- ay ugu faa'iidaysan laayihiin marka aniga caqabada oo oo oo tiradooda aan la koobi karnaana soo martay marka waxaan isleeyahay waxaa iga dhow asxaabteyda ee, ee, oo mar dhow ayaga ayaga caqabadihii weliba xusuusta qaarkood Mm, haa, wa- waan siinayaa aan ku bilaaban nasteexo een ustaadku siduu sheegay wuxuu yidhi muddo hore ayaa igu dambeysay een asxaabteeda ayaa iga dambeeyey bal dhankaaga een haddaad s- noo soo koobto een intii aad ardayga ahayd caqabadii aad soo wajahday bismillaah horta caqabadii igu darteed waxay ahayd maalinaan buug diyaarinaya ahayd anoo buug diyaariya yacni macalinkii oo brofesorkeyga ah aaba wuxuu iska soo jirayba buuggan filed waaye adigana bis waaye wax ma diyaarinaysid baanalkana ma galaysid buugna ma difaacanaysid ilaa iyo weyga ka daba cararaya marka laakiin caqabadooyinku way iska badan yihiin hase ahaatee laakiin taasaa igu darneed hiban siiyo wallaahi caqabado horta ma jiraan ma la dhihi karo way badan yihiin intan laguma soo koobi karo laakiin caqabada igu darneed waxay tahay sida walaashan isteex ay sheegtay camal aniga waagi buugga aad difaacanaya jaamacadda heerka jaamacadda aad taagnaa waxaa xasuustaa saddex saac iyo ku dhowaad afar saac inaan magaalo aanan aqoonin aan ka imaado aanan dad aan aqoonin ila soc ardaydii waxay la socotay bes buugga isla difaacanayn waagii iskuulkayga caqabad ma xasuusto oo hadeertaan aan dhahayo waad- waa xas- oo xun igu dhacday sababtoo ah reero rabsho maayeen alxamdulilaah waagii dugsigayga sidoo kale alxamdulilaah laakiin caqabad waagii oo jaamacadda arkay alxamdulilaah arday haddii layaan caqabad lagama maarmo waayahay hajiraan siiyo bismillaah ani khaasatan haajar ahaan caqabad oo maanta inta waxbarashada aan kusoo jiray wax yaryar oo isla markaas caqabad ee haddana iska ilaawaa way jiraan aan haddana xasuusanayn caqabad itaabato ee xanuunjisay ilaan hadda aan xasuusanayna ma lahan marka laga reebo in caqabado dadka oo dhan ummadda soomaaliyeed ka wada siman yihiin amniga camal wadooyinkaas camal in inaa galaaska kasoo daawo macalinka iyo galaaska iga baxidho waxyaabahaas ma caqabada gooni hadda itaabatay ma jirto waayahay waad mahadsantihiin weydiin midaas een, cagsigeeda ah intaas aad kusoo jirteen waxbarashada xiliyadii idinku farxad badnaa ama aad xasuusataan xilligan Een, nasteexo aan siiyo walaahi kolay xilligaas waxay ahayd xilliga graduationkeyga wax iga farxad badnaa ma jirin waana xilliga aan qalanjibiyey oo buugeyga la ansixiyey muddo dheer stijiidka bacdi waa xilliga keliya walaahi oo aan isdhihi karo farxad ma jiro yacni waana ilmeeyey xataa yacni ma aragtee walaahi farxadda aad iyo aad ay iga kala badatay maalintaas Een, hiba haddaan siiyey haddaad dib u xasuusato xiliyadaad waxbarashada ee farxadda ku ahaa wax horta mar waxaa jirtay caqabad yar isoo martay hadayaan hilmaamay waxay ahayd iskuulka ah waxaa layga joojiyey muddo bil ah muddo bil ah markii layga joojiyey horta waagayga iskuulka ana aada u jeclay muddo bil markii layga joojiyey bil aanan iskuul aan aadan some problems of family waa fahmi kartaa aa layga joojiyey warka iskuulkayga kusoo noqday oo iskuulka ka qalin jibiyey fonfoorkayga aan qalinka qaatay maalintaas maalin iga farxad badneed may soo marin aniga sidee ardayga uu u noqon karaa mid mustaqbalka een, wax tara naftiisa qoyskiisa iyo ummaddiisaba dhaqankiisana uu u noqon karaa mid wanaagsan ustaadka aan siiyo yaa waxaan is leeyahay ardayga soomaaliyeed na dhegaysanaya maanta ee, waxaan kula talinaynaa inuu arka mustaqbalka berri ummadda soomaaliyeed hor yaala inuu arka waxaa shaqsi ahaan asiga looga baahan yahay ay ugu baahan yihiin dadkii maalgashtay asiga waxaa la soo ma- waa la soo maalgeliyey aragtiyaa lagu soo beeray cilmiyaa lagu soo beeray waqtiyaa lagu soo beeray ee, waalid iyo biia iyo- iyo iyo macalimiin ayaa isugu tagay ee, ardayga soomaaliyeed marka waxaan leeyahay kow guuleysigaada ama guushaada waxay tahay guusha ummadaada adiga ah beri ee, mustaqbalkii ama madaxweynihii amba ee, ee, ee, ra-iisul wasaarihii amba wasiirkii ummadda adigaa noqonaya marka waa inaa aragtid mustaqbalka beri waa inaa waqti gelisid waa inaa juhdi gelisid waa inaa u dhaqantid qof berita mujtamacaas oo dhan fiirsanayo waxaan is leeyahay ee, waanad waa laga fiican yahay aniga waxaan siinayaa asxaabta kaleeta arday dad ay ka mid yihiinna wayna dhegaysanayaan maxaad kula talin lahaydeen ama aad u jeedin lahaydeen arday sidiisa baraa waa lafdhabarka soomaaliyeed beri waxa weeye dhakhtar uu noqon karaa wuxuu noqon karaa madaxweyne wuxuu noqon karaa ra-iisul wasaare wuxuu noqon karaa wax kastuu noqon karaa hase ahaatee waxaan rabnaa inuu ahaado hormuudka wadanka ama ummadda soomaaliyeed inuu ahaado lafdhabarta ummadda soomaaliyeed inuu ahaado qofka keliya lagu faano ama lagu tashanayo inuu ahaado inuusan ahaanin qofka beri la eedayo ama eeda la saarayo anigu waxaan dhihi lahaa ha ahaado hormuudka ummadda soomaaliyeed ardayda soomaaliyeed waxaa ugu baaqa aman u dardaarmayaa mustaqbalka qofka wuxuu noqon doonaa asiga hadda ma sheegi karo laakiin waxaa u wanaagsan inuu hadda iswanaajiya adhow hadduu madaxweyne oo noqdo baangarowgiisa dambe inuu qof wanaags wanaagsan soo ahaan jiray waxyaabihiisa waxaa uu dardaarmaya inuu iswanaajiyo hadda weli fursadu haystaa si u saacido mustaqbalkiisa soo socdo insha allah ardaydayna soomaaliyeed inkastoo markii arday talo la siinayo uu isdhibsanayo waalidka hadda waalidkiina anaga markay talo na siinayaan waa iscuncunaynaa ma oga talada hadeerta annaga aan siinayno la wadaaganta inay iyaga beri wax u tarayso arday haddaa tahay waxaa lagaa rabaa dantaada danta familkaaga danta dalkaaga kulli inaad ka fikirtid ma ahan keliya ani arday ah waxaa barta beri aan waa ku shaqaysana haddaa laba boqol shaqo ah alxamdulilah ma ahan laakiin dantaada laga fikiraa beri caruur haddaa weynaato caruur yeelato xaas yeelato saa ku dhaqan leed haddaa madax noqotid soomaaliya hadda maanta dantara haysato beri ka maalin waxaa noo noqon kartaa madaxweyne waxaa noo noqon kartaa ra-iisul wasaare qayb ka mid ah baarlamaanka noo noqon kartaa hadda waa ujeedaa dhibaatada soomaaliya haysato beri haddaa government apart- qaad- qayb ka noqotid maxaa sameyn kartaa maanta dhibaatadan haysato dhan ay naga bedeli karaan waxaa nootiin hormuudkeena waxaan leeyahay ardaydeena soomaaliya waxbarashadiina ku dadaala focuska saara akhlaaqdiina ku dadaala diintiina ku dadaala meel walbo ku dadaala keliya maaha inaa waxbarashada iyo da- maxaa laga ku dada- diintaada diintaada fiirso shantaada salaadood waalidkaaga ixtiraam qofka kaa weyn ixtiraam kan kaa yar ixtiraam wax walbo ardayaa tahay iska fikir
dhammaad samale waxaan intaa ku soo afmarayaa barnaamijka kaswadaag oo ay marti ku ahaayeen nasteexo ustaad raakici haajiro iyo hibo intaan hawada mar kale dib iskugu maqli doonno nabad iyo caafimaad dabkaygu baxaaye odhadow noqdaygu shidan damqashada dareenkan dibna hayga ruuga deebaaqada ciilkeeda cartaygu bixisiyo deebaaqada ciilkeeda cartaygu bixisiyo dabka igu baxaaye odhadow noqdaygu shidan